إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan qarax ayaa ka dhacay isgoyska cali kamiin ee magaalada muqdisho xildhibaan ayaa sheegay in dowladda federaalka ay dhimasho iyo dhaawac muqdisho ugu geysatay dad shacab ah toddobadii cishe ee lasoo dhaafay dowladda federaalka ah ayaa sheegtay inaanay la xisaabtami karin in ka badan boqol iyo soddon hay-adood kuwaasoo ku sugan muqdisho boobna ku haya dhaqaalaha dalka waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa ka qayb galay munaasabad dowro loogu soo xirayay waxgaradka beesha ciroole oo ka mida beelaha soomaaliyeed hogaamiyaha maamulka somalilan ayaa guri ka iibsaday waddanka jabuuti xilli waayihii dambe musuq maasuq lagu eedaynayey waxaa gobollada waqooyi galbeed laga soo sheegayaa ayax badan oo dhibaato u geystay beeraha iyo dhirta kale ee daaqa ah wilaayada islaamiga ee baayiyo bakool ayaa dowro u qabatay dhallinyarada mootoleyda ah ee ku dhaqan degmada labaatan jirow waxaa go'ay qaar ka mid ah waddooyinka magaalada kismaayo kadib markii ay degeen biyaha roobka iyadoo xaafadaha qaarkood laga guuray cabsi ku aadan fayrus cusub oo laga helay doonfaarka ayaa ka taagan dalka shiinaha iyadoo ay jirto cabsi ah inuu ku baaho caalamka ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo arbacaah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay tobanka bisha dulqacda sannada kun afar boqol koob iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waafaqsan kowda bisha toddobaad sannada laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan qarax ayaa ka dhacay isgoyska cali kamiin ee magaalada muqdisho wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa ku waramaya in maalintii shalay qarax xoogan uu ka dhacay isgoyska cali kamiin ee degmada wardhigley ee magaalada muqdisho qaraxa oo jugtiisa laga maqlay qeybo badan oo ka tirsan magaalada muqdisho ayaa waxaa lala egtay kolonyo ciidamo ah oo gelbinayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah oo uu ku jiro maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah madaxweynaha dowladda federaalka inkastoo aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxan haddana xilliga uu dhacayay waxaa goobta ku sugnaa ciidamo aad u badan oo isugu jira soomaali iyo kuwa shisheeyaha dadka agdhowaa goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxay soo sheegeen in qaraxa uu ahaa mid jugtiisa si weyn loo maqlayay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha ayaa rasaas kor u rideen xildhibaan ayaa sheegay in dowladda federaalka ay dhimasho iyo dhaawac muqdisho ugu geysatay dad shacab ah toddobadii cishe ee lasoo dhaafay faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya waryaheenna abuubakar ibraahim geedi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka oo lagu magacaabo haashim ayaa shaaca ka qaaday in lix iyo labaatankii juun ay dowladda federaalka dhibaato u geysatay dad shacab ah wuxuu sheegay in dadyow kala duwan uu xildhibaanka ka mid yahay rasaasi ku dhacday iyadoo qaar ka mida shacabka ay xabaduhu ugu dhaceen guryahooda xildhibaankan oo ka hor hadlayay baarlamaanka ayaa intaa ku daray in cidda dhibaatada geysatay ay yihiin ilaalada madaxtooyada dowladda federaalka mudana gadoobeysa aad ogtiinba labaatan iyo lixdii haween hore oo haweenkii loo dabaaldegaya xorriyadda dad badan oo soomaaliyeed baa ku dhaawacmaya wax ka dhacay qaar baa ku dhintay qaar baa ilaa hadda xaabadooda jiifta xaabadihii habeenka ugu dambeeya twenty six june oo loo dabaaldegaya maalinta xorriyadda dad badan oo ugu horeeya xildhibaan buruf cilmi yaa ku dhaawacmay qaarna guryahooda ay ku qabaan oo jiifaan iyagoo dhaawacmay xabadda kamid a gashtay waxa ugu badan oo xabadaha dhaawaca keena ridaayana waxay tahay ilaalada madaxda qaranka ay u horeeyaan xildhibaanada xildhibaan walba oo qori qoriga lagu ilaalinaya haddii shacabka soomaaliyeed lagu dhibaateeya maxaa xildhibaankas maxaa mas-uulkal waa inaa u jeed
markuu intaa sheegay kulanka baarlamaanka waa lagu buuqay kadibna guddoomiyaha ayaa amar ku siiyey inuu fadhiisto maadaama loo qoonsaday eedda uu dusha ka saaray madaxda dowladda federaalka waa inaa u jeed fadhiiso fadhiiso fadhiiso waa inaa u jeed fadhiiso fadhiiso aye fadhiisa de fadhiiso fadhiiso aye fadhiiso fadhiiso
fadhiiso fadhiiso adigoo haashim fadhiiso cadayn baad u baahan tahay haashim fadhiiso fadhiisaasi adiga horta marka qaadeen fadhiiso
fadhiiso fadhiiso
shalay oo talaado ahayd waxaan baahinay codka xildhibaan ay dhaawaceen ciidamada dowladda federaalka kaasoo sheegay in la dayacay sidoo kale habeenkii xalay rasaas badan ayay askarta dowladda federaalka ku rideen xaafado kala duwan oo ka tirsan magaalada muqdisho dowladda federaalka ah ayaa sheegtay inaanay la xisaabtami karin in ka badan boqol iyo soddon hay-adood kuwaasoo ku sugan muqdisho boobna ku haya dhaqaalaha dalka warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya cabdulaahi yaasiin jaamac iyadoo hay-adaha shisheeye oo aad u fara badan ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho gaar ahaana dhismaha xalane ee duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa arrimahaasi waxaa si qoto dheer uga hadlay guddoomiye xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka ah cabdiweli muudey cabdiweli muudey oo horey usoo noqday wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ayaa waxa uu sheegayaa in boqol soddon iyo laba hay-adood ay dalka ku sugan yihiin kuwaasoo shisheeye uu leeyahay islamarkaasina ay adag tahay in la farageliyo cabdiweli muudey wuxuu intaasi ku daray in hay-adu weliba ay ku lamaansan yihiin amaba xubno ay ka yihiin xubno ka tirsan dowladda federaalka ah gaar ahaana xildhibaanada taasina ay keenayso in hay-aduhu ay helaan dad difaaca oo ka hor istaaga in la canshuuro ama arrimahoodaba laga hadlo
barnaamijka naloo she- naloo keenay hay-adaha ku saabsan waxaan rabnaa inaad ogaatiin hay-adahan oo hadda wasiirku uu sheegay boqol iyo soddon iyo labada ah hay-adaha waddankan jooga mana lala xisaabtami karo waxaa idiin sheega inaan lala xisaabtami karin sababtana waa idiin sheega aniga wasiiraan ahaa waa ogtihiin wasiirka shaqada markaan ahaa wabbarmadaan sameeye waa ogtihiin wuxuu aada u dabagelayay hay-adahaas ilaa ajaadiinta waddanka imaanaysa ay ahayd inaan ogaano shaqadii dadkii soomaaliyeed ay qaadan lahaayeen ayaga qaadanaya si aan u ogaano o u dabagalno dad soomaaliyeed aan ka dabageli waayo hay-adaha wasiirku uu sheegaa boqol iyo soddon iyo labada ah qof kastoo soomaaliya daba taagay xildhibaanadeenna qaar ka mid ah ka mid ah xaqiiqaa idiin sheegaa waxaa waaye hay-ad kastaba ninaa shakad le-eh see loola xisaabtama see xuquuqdii loo soo celinaa annagaa tabar u wayna xaqiiq waa arrinkaas wax jira waay waxaan rabaa waxaan rabaa inaa idiin sheego xaqiiq waay arrintaas wax aan soo taabtay oon arkay waay inkastoo cabdiweli uu soo jeediyey in hay-adaha laga saaro dadka xubnaha ka ah dowladda federaalka ah haddana ma muuqato intaasi ay suuragelayso wuxuu cabdiweli muudey guddoomiye xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka sheegay in hay-adahani dhaqaalaha dalka ay ka daldashaan ay dalalkooda ku dhistaan waxaan rabnaa hay-adaha in lala xisaabtamo haddii la rabo horta ogaada wasiir waxaan rabaa waxaa dabagelaya shirkad kasta qofka soomaaliga oo ku lamaada waa ognahay eeraboorkay degan yihiin soomaalida waddanka xamaray dhex degan yihiin hay-ad kasta markaad taabato ninaad ka soo horreeya kula dagaalaha war ilaahi ha laga baqo soomaalida shaqada laga qaban karin heelaha gaalada maxaa lagu eedayna annaga ma- shaqada nagala qaban karin makunaal madoob ay naqdeen marka waxaas lagama shaqayn karo waa in aan si sax u xisaabtana wasaaradaha wasaaradaha ma xisaabtami karaan mana dabageli karaan waxaas wax baraatikan usoo arkay wa waa og tihiin anig sharci gaaran u sameeyey sharcigiiaa ligu qabsaday dowladda dad ka mirsan ay igu qabsanaya oon ka wadi waayo see marka boqol iyo soddon hay-adood oo waddankii dhaqaalihiis aruursana shaqadii dhallinyaradii soomaaliyeed ay qaadan lahaayeen ayaga qaadanaa dibadaha kala imaanaya see loola xisaabtama haddaan aniga hortaagana waa lacagtii xamar ay ka dardaan waddamadooda ay ku dhistaan dhismaha xalane ee magaalada muqdisho hadda ka hor wasiir ka tirsan dowladda federaalka ayaa wuxuu ku tilmaamay in uu dal gaar ah yahay asigoo ula jeeday inaanay awoodin in dowladda federaalka madaxdeedu gudaha u galaan haddii aan looga wicin shisheeye caddaan iyo madowba leh ayaa halkaasi ku sugan waana halka ay xarumaha ku leeyihiin waxa loogu yeero qaramada midoobay iyo maraykanka iyo wixii la midka ah waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa ka qayb galay munaasabad dowro loogu soo xirayay waxgaradka beesha ciroole oo ka mid a beelaha soomaaliyeed waa kan cabdisamed cabdulaahi oo warkaasi inoo faahfaahinaya dowradan oo socotay muddo saddex maalimood ah ayaa waxaa loo qabtay odayaasha beesha ciroole oo ka mid a beelaha soomaaliyeed ee digil iyo mirifle dowrada oo ahayd mid si erisare loo soo qabanqaabiye ayaa waxay ka dhacday deegaanka nasrudiin oo hoostaga degmada baraawe taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan oo diini ah ugaaska beesha ciroole ugaas ibraahim maxamed nuur oo hadal ka jeediyey munaasabadii gunaanadka u ahayd dowladda ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay qaateen isagoona sidoo kale ka waramay qiimaha ay leedahay waxaa kaloona lagu baray halka kan fadlu ljihaadi fii sabiili illaah waa jaanis hadda taagan ciddii ka faa'iidaysatana ilaahay weynaa wahidkaa waafajiyey cidda aan ka faa'iidaysanana ku khasaartay waxaana lagu akhriyeyna waxa koobi kara ma ahan waxaan u soo qaadanaynaa oo keli aan ku soo koobanayaa jihaadka sidaana loogu akhriyey ayaan u qaadanay ragga iga dambeeyena waad ka arki doontaan waxaan annaga haddaanahay beesha ciroole kana ah ugaaskeeda baan ahaye waxaan ahay naqiibkii gobolka waxaan beesha aan u qaaday dhammaan in furmaha aan wada tagno ilaahay dhigeen u bixino qaar ka mid a odayaasha beesha ciroole oo goobjoog u ahaa dowladda ayaa waxa ay soo bandhigeen shucuurtooda ku aadan dadaalada iyo garab istaagga ay mar weliba kala kulmayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab wax badan baa maanta nalagu dul akhriyey waxyaabaha arda- a- oo walaalahaina sheegayna ka mid ah kutubada aan soo marnay mid kastaba hadday tahay jaar hadday tahay jihaad wax walba waa laga soo hadlay hadday tahay towxiid aakhire adduunyo wixii oo laga faa'iidi lahaa waa naloo sheegay insha allahu horta kuwa qaatay owlan ayaan leenahay allah naga dhigo ayagana ilaahay subxaana wa tacaala cajarkooda allah siiyo ayagana ha noo soo do-eeyaan magacaygu waa maxamed aadan ibraahim naanaystayda waa madoobe la iiga yaqaano gobolka shabeellada hoose waxaan degannahay degmada baraawe duulada nasrudiin waxaan u dhalanay beesha ciroole walaalaha reer ciroole inay noqdaan ee dad dhahay naxnu aladiina baayicuu muxamadan cala aljihaadi maa baqaynaa abadan ina aluulaa qad baqow calaynaa in araaduu fitnatan abayna wallaahi baan ku dhaaranay allaha raxmaanka koonkan uu abuuray qalbigeena haba yaraate wax yar oo dadka mujaahidiinta loogu dhibaayo inaysan gelaynin annaga iyo awlaaddeen iyo faraceenna waxaan leenahay allaahumma yaa muqalliba alquluub habbit qulubana calaa diinik waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh maxamed abu usaama oo isna kelimad ka jeediyey khatimka dowladda ayaa ka hadlaya ahdaafta loo qabtay awalan horta dowladda shicaaraan u samaynay shicaarkan u samaynana wuxuu noqday antum calaa qowmikum bima fiihim kufalaa magacana waa u samaynay dowladan magaceedana waxaa loogu magac daray saxaabi jaliil oo hadda sheekha ka sheekaynaya tufayl ibnu camar addawsi radia allahu canhu wa ardaah maadaama aada hoggaankii reerka tihiin nuqabana aad tihiin maantay beesha ciroobe ee deegaankaas deggan idinkaa nooga wakiila bacda allaahi tabaaraka wa tacaala waxa aan rabna inaan ka wada shaqaynaana waa un ilaahay diinkiisa subxaanahu wa tacaala annagu marka ahdaafta iyo ujeeddooyinka dowladannada ay guntanayd ay wadatay waxay ahayd in la is-uur xaarto hadday jiraan wax un la kala tabanaayo ama un wax un ay jiraan inaan isgacan marina dad walaalaannu nahay annagu naftigannaga basharaan nahay bini aadamaan nahay waan qaldami karnaa is-uur xaarasho kow bay ahayd ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala wanaagga aad ku hadasheen iyo khayrkii shalayna loogu kiinsoo tilmaamay oo aan idinkala kulannay qadiyadda labaad waxay ahayd walaalayaal maantayto waddankan aan ku joogno duulaan caalami aha saaran gaalaa ku soo duushay gaaladaa ku soo duushayna ahdaaf iyo danbay leedahay annaguna ilaahay wuxuu nagu addoonsaday inaan isaga ateecno oon u hoggaansanno gaaladaas sidii aan uga hortegi lahayn oo aan isaga kaashan lahayn ka hortaggeeda qodobka labaad ee ahdaafta u dowladannaduna ahaa waana midkaad nagu waafaqdeen ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala qadiyadda saddexaad oo midda hadda aan sheegayo uun hoos galaysa oo ahdaafta aan ka lahayn dowladannada waxa waaye in laga digtoonaado gaaladaas in garab iyo hiilo iyo gargaar innaba loo noqdo oo ay ugu horrayso maanta waxa ugu weyn ay ictimaadaan waa jaasuusay raadiyaan jaasuus beled iyo baadiyeynay ka raadinayaan walaalayaal marka in arrinkaas laga digtoonaado idinka hadda hoggaankii baa tihiine dadka maxasta ah ee masaakiinta ah ee idinka dambeeya ee baadiyaha deggan ee tuulooyinka deggan inaad gaarsiisaan farriintaas oo ayan noqonin farriin idinka idinku kooban xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa juhdi badan ku bixisay horumarinta qabaa'ilka soomaaliyeed iyo masaalixdooda iyadoona ku guulaysatay inay meesha ka saarto colaadihii iyada ka hor dhexmari jiray qabaa'ilka iyo amni darradii baahsaneed waxaana ay ku bedashay nabad iyo horumar hogaamiyaha maamulka somalilan ayaa guri ka iibsaday waddanka jabuuti xilli waayihii dambe musuq maasuq lagu eedeynayay warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya waryaheena maxamed ciise hogaamiyaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa la sheegayaa inuu guri weyn ka iibsaday xaafad ku taala magaalada jabuuti ee caasimadda dalkaasi lawareedyo ku sugan hargeysa oo magacooda qariyey ayaa warbaahinta magaaladaas u sheegay in biixi uu gurigan ka iibsaday xaafadda hormuus oo ay degaan dadka maalqabeennada ah xaafadan ayaa dhacda xeebta waxaana dadka degan ka mid ah ismaaciil cumar geelle oo ah madaxweynaha jabuuti xogta ayaa intaa ku daraysa in muuse biixi uu gurigan iibsaday muddadii uu jabuuti ka socday shirkii u dhexeeyey dowladda federaalk iyo somalilan ilaa iyo hadda lama oga inta ay gaarsiisan tahay lacagta uu ku iibsaday gurigan waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa iyadoo bilihii lasoo dhaafay si aad ah loogu eedeynayay musuq maasuq iyo wax isdabamarin waxaa gobolada waqooyi galbeed laga soo sheegayaa ayax badan oo dhibaato u geystay beeraha iyo dhirta kale ee daaqa ah warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheenna haashim cabdinaasir ayax ayaa dhibaato ba-an ku haya gobolada waqooyi galbeed ee uu ka taliyo maamulka somalilan ayaxan oo aad u badan ayaa hadba deegaan ku habsanaya isagoo diiranaya dhirta iyo beeraha deegaan lagu magacaabo daarasalaam iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka owdal ayuu ku badan yahay waana kuwan qaar ka mid a waxgaradka gobolka oo ka warramaya waxyeeladiisa ayaxi wuxuu inaga xigaa iminka galbeed burcada tuurgoble deegaanka wuxuu ku hayaa abaar buu ku hayaa xoolaha oo wacdi ku soo kordhinayo dhibaato weyn buu nagu hayaa annaga maalkii dhulka daaqaya ee ogolaa ee jeclaa bahalkaasi kolkuu ku dhashay waxba way daaqi waayeen aad iyo aad buu dhib uga sheegto mooradii cunaysay aad buuna ugu fasaaday amba xaarkiis ha noqoto amba maxaa ku qaryadii meeshii kolkuu dhib uu nagu goys uu guryihii soo galay uu xaafadihii galay annagu waxaan degannahay islaam baan degannahay ilaayo aash cadde ayaxaabaa iyaa dhib nagu hayo aqaladiibuu nagu soo daatay aqaladii kolkuu nagu soo daantay cuntadiibuu u tegey hadday baad tahay iyo hadday hadday hadday aqaladii yaraada aloolada gelayna tahay uu wada diirta marka waxa weeyaan waad garanaysaa ahmiyadda leedahay daarusalaam waa halbowle kunkaa iyo saddexdaa boqolee beerood dhammaantood ayuxu uu soo gaadhay ayaxa ayaa la aaminsan yahay in ukuntiisa laga keenay dibadda kadibna lagu beeray deegaanada xeebta leh ee gobolada waqooyi sanadkii laba kun toban iyo sideedii kaas oo sanadkii lasoo dhaafay u tallaabay gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed ee soomaaliya isagoo usii gudbay dhulka soomaaliyeed ee kenya haysato intaa waxaa dheer in ayax kale oo ka yimid etoobiya soona maray dhulka soomaali galbeed uu ku habsaday somalilan tan iyo xilligaas waa lala tacaalayaa ilaa iyo haddana ma jiraan wax muuqda oo laga qabtay wilaayadii islaamiga ee boy iyo bakool ayaa dowro u qabatay dhallinyarada mootoleyda ah ee ku dhaqan degmada labaatan jirow warkaasi waxaa la diyaara wariyaheenna ciidaruus sabriye dowradan diiniga ah ayaa waxaa loo soo xiray ku dhowaad boqol ruux oo ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysata mootooyinka ee ku dhaqan degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ah ee bay iyo bakool dowradan ayaa socotay muddo afar maalmood ah iyadoona ay dhallinyaradu ku qaateen daruus kala duwan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dhallinyaradii loo soo xiray dowrada oo ka warbixinaya wixii ay dowrada ku barteen maxamed ibraahim ibraahim afar maalmood afar maalmood maanta afar nogaan dowladaas maasha allah wax badan waa ka faa'idnay waxaa ka mid ah kutubka la dhahaa alwaajibaat almutaxatimaat shuruudu laa ilaaha ila allah iyo macna laa ilaha ila allah iyo shuruudaheeda nawaaqidul islaam tobankeed anwaacu shirki ee noocyadaas kulligood waa fahmnay iyo in ka badan oo muxaadarooyin dheeri ahaato waa noogu daray sagaashan iyo laba qofood abaawreyi mootaley waay dhammaantood dowladaas maasha allah si fiican aan ugu baahnayn hadda hataa waanu soo maanta aanu soo gebagabeynaa maahayna in mar labaad hataa nolooga eli waa rabnaa waxaan leeyahay maasha allah si fiican dowlad meeshii hadda meeshii dowlad iyo waxbarasho laga helaya inay aadaan baa la daardaarmaa kuwaas nawaaqid alislaam islaamku wax burinayo casharatun toban waay alawal mid ugu horeysa ashirku inaa shirki lagu lagu sameeyo waay fii cibaadat illahi cibaadada ilaahay oo tacaala sareey waxaa u daliilaha qaala allahu tacala allah subxaana watacaala wuxuu dhahay in allaha alla laa yakfiru ma dhaafay an yushraka bihi inaa wax lala wadaajiyo wayakfiru waa dhaafaya maa duuna dalika shirkigaas intii kasoo heray liman yashaau qofkii raba buu u dhaafaya innahu shaaniga man yushrik billahi qofkii allah wax la wadaajiyey faqad xarama allahu allah uu ka xaaramay caleyhi korkiisa aljannata jannada wama'waahu meeshii u hooyinayna annaaru naartu waay wamaa lizaalimiina zaalimiinta uma sugnaanin min ansaarin qofku gargaaraay horey may shaqadii hoaytay mo tiki shaqaheena walwiino fahansanaayen malahine laakiin sat walbadano kulli iyo fahamenga jarta oo kitaabka ilaahay ku fahmenga laku fahansa jarta أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل العلم المجد دليل قوله تعالى إله قول شيء دليل فأعلم أنه شأن لا إله إلا هك لكابد جر إلا الله إلهينما dhowaan ayay ahayd markii wilaayada islaamiga ah ee bay iyo bakool ay dowro usoo xirtay macalimiinta wax ka dhiga madaarista iyo dugsiyada ku yaala wilaayada sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaheenna cali aadan waxaa go-ay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada kismaayo kadib markii ay degeen biyaha roobka iyadoo xaafadaha qaarkoodna laga guuray magaalada kismaayo oo ay ciidamada kenya haystaan muddo toban sano ah ayaa hadda hoos uga dhacday sidii ay ahaa jirtay ka hor intaysan qabsanin roobabka xagaayiga oo magaalada ka daayay ayaa sababay inay qaarkood go'aan waddooyinka kadib markii ay biyuhu fadhiistaan sidoo kale waxaa laga guuray xaafadaha qaarkood tani waxay dadka ku sababaynayaan maamul xumada ka jirta magaalada guddoomiyaha kismaayo ee jubbaland oo lagu magacaabo ibraahim maxamed yuusuf oo ka hadlay arrintan ayaa ku degtay shacabka wuxuu yidhi raxmaddu dhibaato ayay u keentay magaalada raxmaddu magaalada dhibaatay u keentay waad aragtaan waxa magaalada biyo dhex jiifa waddooyinkii la mari jiray xaafadihii waxaa ka jirta dhibaato badan oo magaalada guryo burburay kuwa laga barakacay kuwa biyo dhex fadhiyaan amuuro badan baa jira dhibaatooyinkan badankooda badankooda dadku iyaga gacmahooda ku abuuray horta dhibaatada markay dhacaysa waxa weeye dadku ha u adkaystan iyaga gacmahooda ku abuuray inta badan maamulka jubbaland ayaa dadweynaha kismaayo ka qaada lacago badan oo cashuur ah taas oo iyaga iyo shisheeyaha ay u sii dheer tahay dhaqaalaha uga soo xarooda dekedda iyo madaarka magaalada saasoo ay tahay waxay u muuqanaysaa wax kale iska dhaafe inaysan hagaajinin waddooyinka halka warkaani uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina cabsi ku aadan fayrus cusub oo laga helay doonfaarka ayaa ka taagan dalka shiinaha iyadoo ay jirto cabsi ah inuu ku baaho caalamka baaritaan cusub oo ay sameeyeen dhakhaatiir u dhashay dalka maraykanka ayay ku sheegeen inuu jiro fayrus cusub oo ah noocyada hargabka kaasoo laga helay doonfaarada jooga dalka shiinaha daraasadan cusub oo la baahiyey saacadihii lasoo dhaafay ayaa ka digaysa halista fayruskan cusub oo hadda laga helay doonfaarada iyadoo ay suuragal tahay in dadka cuna hilibka doonfaarka ay qaadaan fayruskaas kadibna uu sidaas ugu dhex faafo guud ahaan dadka ku nool caalamka dhakhaatiirta maraykanka waxay soo xiganayaan shaybaadhiistayaal shiinees ah oo baaritaanno ay sameeyeen ku arkay fayruskan waxayna xaqiijiyeen inuu yahay cudur ka faafid badan kan hadda jira ee koronafirus fayruskan oo aan ilaa iyo hadda magac loo bixin waxay daraasaddu sheegaysaa in laga helay dadka ka shaqeeya beeraha doonfaarada ee dalka shiinaha waxyaabaha badinaya halista faafitaanka cudurkan sida lagu sheegay daraasadda ayaa ah in malaayiin ruux oo shiinees ah ay degan yihiin beeraha lagu xanaaneeyo doonfaarada aadna ay u cunaan hilibka doonfaarka koronaha hadda ka jira adduunka ee boqolaalka kun ku dilay caalamka wuxuu asalkiisa ka soo bilowday dalka shiinaha waxaana dadka shiineeska ah lagu tilmaamaa inay yihiin dad cuna wax weliba oo ay arkaan xitaa waxyaabaha la qurunsada ee uu bini'aadamku isku waafaqsan yahay inaan la cuni karin warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa